weli welibaa degmada fariilibaha iyo deegaano kale hoosada ku surna xaalad biilaanga oo saameyn kuga leh tinolla dadka oo qiyaastii afartan kilomitir injaarta magaalada beledweyne gobolka hiiraan ee dowlad goboleedka hirshabelle senatar xasan ciido oo kumada xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya iyo biidhaamin ansoobi dadka degan degmada fariilibaha iyo deegaanada kale hoosadow oo dhibaatooyin qaba helowka biyo ka dhaqmayan waxaana kumada dadkala deersay gurmudkii biidhaaminta oo ku hadlianan mahadnagi senatar xasan ciidow oo kumada xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya iyo sidoo kale isday in lagu kaalmayo sidii ka heli laayeen biyo waxaana taagannahay waa maroodile insha allahu tacaala islaamka dadka islaamka maanta waa iskugu yimid waa la noolaaday waa la biyocabbay xoolihii wax alla wixii dadahay waa biyocabbeen maanta ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay in tubdu sadaqaati fa nicmahiya haddaad sadaaqada aad daahirisaan oo islaamka aad tustaan fa nicmahiya nimca waaye nimco waaye intaana islaam ah oo maanta waxaanu barwaaqo cabtay waxaanu biyo cabtay waa barwaaqo horta meeshaan aan maanta isugu imaannay waa meel looga baahnay waxaan isugu imaannay waa biyo intaan oo khalaa'iga oo baar oo mana haddii alla kuusama ogol yahay ilaahay baa mahadda iska lehe waxaa maantay oo ku biyacbeen xasan iidow biyaha ou soo dhiibay oo bufuux soo maray oon hadda maroodila joogno ilaahay baa mahadda iska lehe waxaan horta ilaahay uga baryaynaa beddel khayr qaba allaha siiyo kookumadii xubnaha gurmudka biidhaameynta kusuubi degmada fariilibaha iyo deegaanada kale hoosadow ee wakiilkunkaa xildhibaanka ayaan dhanishay ku hadli kuusoo in sheegay shacabka inuu kasii naqdan doonaan degmada fariilibaah maanta waxaan soo gaarnay degmada farlibaah waxaan keenay shan booyadood annagoo ka socno wakiilna ka ah xasan kubac foundation baahi badan biyaha loo qabay falila alxamdu si nabaday ku dhammaadeen biyahana waa loo baahnaay marka xasan kubac foundation mar walba wuxuu taagan yahay baahida inuu daboolo intuu dabooli karo daraadna farlibaax waa joognay maantana waa biyodhaamiskii degmada farlibaaxaan wadnaa insha allah deegaamada ku xayraynsanna insha allah waa tagi doonnaa toddobaadyadaan soo socdo inaan biyodhaamiska sii wadno meemarkii inkureytay biidhaamin lansuubi shaabka degan degmada farilibaha ee gobolka hiiraan milaso iyo biilaan ciidan doranku jarta markastani oo bulshada dadka muslimiinta ku dalbadayaan inayse degdegay lankasuubi biidhaamin